bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal hiraabfeyl ha ka dhowaada warka hiraabnima idaacadda raadiyaha baydhabo qodobadoona seenkahaynoon waliba kumadaha dhegaystayaal saad yaasiin xaaji daahir ogey kriidaankanagadi magaalada caasimada ee muqdisho waanwaanwan mar kale lashaladhah bilaabay madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble madaxweynaha hirshabeelle oo la kulamay xildhibaanada aqalka sare ee la dooraday soomaaliya oo reediyan lagu wareegtay mas-uuliyadda hay-ada kuma qanaayay galantiye dad horle weliba cudurka koronaha ay oon ka dhammadeen soomaaliya akhbaaraadka hiraabnimadan warkaanaysan dhegi doontaan dhegaystayaal shan qobodood oon kugu weyn oo weliba hortegan madaxweynaha maraykanka jo biden hiraabfeyle dhegaystayaal waliba waa hiraabnimo talaada u taariikhda waliba eegbeegantaa labaatiyo kowka bille sagaalaad sebtembar sanadka labada kun iyo labaatiyo kowka akhyaaray haanatan waliba yohayan qodobada hiraabnimadan warsho onka door koronay hatan inis diyaariya warka hiraabnimo oo faahfaahsan insha allah hiraafeyle dhegaystayaal ka bilaawna qodobkan koreeyay warkaan hiraabnimadan magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya welibaa hiraabnimadii hore ee geeka hadirtay diyaarad wada la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo ee weliba maxamed cabdilaahi farmaajo fahad yaasiin xaaj daahir maalmihii la dhaafay safar kamoqanayay dalkaasi turkiga saraakiil dhinaga hay-adaha amniga ah iyo warbaahinta weliba ka qiijana in koyowka fahad yaasiin xaaj daahir uusakakoye diyaarad khaas yeeshee kushaantii dhiniga iyo dalkaasi turkiga tumiyi toddobadii bilan diyaarad uusla socday fahad yaasiin xaaji daahir la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo ee lah kunagay dalkaasi jabuutiya iyadoo weliba tallaabadaasay madaxtooyada soomaaliya ka eedaytay iniya ku dambeeytay dowlada jabuuti meelada dowlada jabuuti wararkaasi yeena beenidi la-taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo fahad yaasiin xaaji daahir ayaa qorshahay in tumisiyeedka balan shir iyo markaasay weelada lahaayeen guddiga amniga qaran uusaa ka horjeediyay warbixinta la xiriirta maqnaanshaha kiiska ikraan taaliil faarax oo ku tirsanaatay hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa balse uus jirkaasi reedan dhaakoy sababo la xiriira maqnaanshaha fahad yaasiin xaaji daahir madaxtooyada soomaaliya shaaciday inay markaasi hasaari doonta wakhtiga rasmiga ee weliba isqabsoomo doona shirka guddiga amniga qaran oo weliba reedan dhaca kakooya sababo la xiriira fahad yaasiin xaji daahir oo weliba dalka ku maqnaayay welibana toddobaadyadii lahdhaafi eedlan hadal haya warbixintu sahjeedii doona fahad yaasiin xaaji daahir taliyihii hore ee hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa haddana ee la taliyaha amniga qaran ee madaxweyne farmaajo maadaama maqnaanshaha ekraan tahliil faarax walyaabo badan iyo markaasi iyo kagada aaminyin fahad yaasiin xaaji daahir ayaa dhowaan helshay haaye agaasimaha hay-adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee nisa kawaaye kiiskan maqnaanshaha ikraan tahliil faarax taasi oo weliba ka dhaliday ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble in xilku qaxayubi welibana taasi ay sababtay in khilaaf hoogan eed weli halnaha shaldha bilowda madaxweynaha jamhuuriyadda maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha soomaaliya maxamed xuseen roble ilaa iyo haddima eog helo guddiga ama qaran iyo fadheeda doonan waana warbixinta ekraan tahliil faarax ushajeedi doona fahad yaasiin xaaji daahir balse madaxtooyada soomaaliya yaayee shaaciri doonta xiliga la kulamo doon iyo weliba xiliga warbixinta la dhaweensado doonaa weli warkii raabnimaya dhaweynsahay tana akhyaara iyadoo weli teeganyay khilaafkan dhexeeyay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya maxamed xuseen rooble iyo weliba markii lamaadku dhex bilaabaday waa waan la kaxaliyahaya khilaafsha oo weliba ku dhaladay kiiska maqnaanshaha ikraan tahliil faarax xalay weliba waa waanta bilaabay guddoomiyaha golaha shacabka soomaaliya maxamed mursal sheekh cabdiraxmaan madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaari qoorqoor iyo wehelyaayeen shan wasiir iyo weliba lam wasiir ku-xigeen haanaas oo fadaay in si deg deg ah hallankudeera khilaafka madaxda sare ee weliba dowladda kaasi ee weliba saamayay hay-adaha qaar ee dowladda soomaaliya mas-uuliyiintan waa waant wedi yaa marka hore weliba ayuu la kulmayna madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo kureedn weliba ayaa hangudubena dhinaga ra-iisul wasaaraha soomaaliya walow lanshacayna walyaabayoo iska afgoradeen madaxweynaha tan iyo marki iyo hala kulmeen dhinaca ra-iisul wasaarahana may sheegna walyaabayo kuwada hadleen wararka la helay lagu helay kulamada dhiiya saasaata weliba iyo xaqiijahayana in qodobka keliya weliba laskaramarawaasinyuuseeye madaxweyne farmaajo weliba dalbadahay in landhaaf hay-adda agaasimaha nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka ee soomaaliya uus magacaabi qodobkaasi weliba dhinaca ra-iisul wasaare roble usiin eedanka adkaysadahay in usiin landhaaf agaasimaha uus magacaabi ee bashiir goobe madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed soomaaliya cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor iyo toddobaadkii hore weliba iyo waanwaan iyo ku dhex bilaabeyna madaxweyne farmaajo iyo ra-iisul wasaare rooble balse wadahadaladaasi iyo fashilmen khilaafkan dhexay madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo iyo ra-iisul wasaaraha xukuumadda maxamed xuseen rooble iyo somwiinlanka dareemaha ee gudaha dowladda gaar ahaan muqdisho kaasee weliba saameeyey qaar ku mid a hay-adaha dowladda soomaaliya madaxweynaha dowlad goboleedka hirshabeelle mudane cali cabdulaahi xuseen guudlaawe ayaa xarunta madaxtooyada hirshabeelle ee magaalada jowhar weliba uus kulan dhawaayo ween sameeyey sanatarada cusub ee aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ee kamid tala doonaan hirshabeelle haana si ay wala bedireen ilaa iyo toddoba sanatar madaxweynaha hirshabeelle ayaa marka hore aan hambaliyey sanatarada cusub ee dhowaan la doorday haana si ay weliba sheegay in iyo horyaalan shaqooyin adag iyo weliba shaqaynta anshaqayowka bulshada reer hirshabeelle qaar kumida sanatarada la dooradiya aan kuma hadnay madaxweynaha hirshabeelle sidoofon oo weliba usaan saaray liiska musharaxiinta aqalka sare islamarkaasna dhinishayo guda gala doonaan howlihii lan egmade kulanka weliba sidoo kale ku qeyb galay madaxweyne ku-xigeenka hirshabeelle yuusuf axmed xagar dabageed gudoomiyaha baarlamaanka hirshabeelle cabdihakiin luqmaan xaaji maxamed gudoomiye ku-xigeenka baarlamaanka wasiiro xildhibaano maamulka gobolka iyo marti sharaf kale maalmaha socdaya weliba la filahaye in magaalada jowhar lakadoora lama kursi oo ku tirsan aqalka sare haana si weliba haatan usamuran hoogan ku dhex jira dhinaga kale mas-uul waa magaalada muqdisho oo caasimada soomaaliya weliba laga qabaday munaasabad iyo dowladda federaalk soomaaliya ee qaramada midoobey radianku la wareegasi mas-uuliyadda hay-adaha falanqeynta sugnaanta cuntada iyo weliba nafaqadarada f s n e u iyo weliba hay-adda hog aruurinta biyaha iyo dhulka soomaaliya s w a l i m munaasabada la wareegitaanka oo ku dheedaya magaalada muqdisho weliba ku qeybgalay madaxda kusoo hotiyeyda faw oo dhowaan wada wadi hoos oo dhammaan iyo wada hoos shaqeeyeen kaaliyaha xogayaha wakiilka qaramada midoobey ee soomaaliya wasiire usukumidaya wasiirka qorsheynta xukuumadda soomaaliya jamaal maxamed xasan welibana heshiiska laga go-aamiyey in soomaaliya si buuhdayeed reedan la wareegta maamulka hay-adaha s f waa f s n a u a iyo weliba s w a l i m hay-adda madaxa hay-adda faw ee soomaaliya sheegay in walbadan iyo markaasi kuqabadan dhinaca horumarinta sugnaanta cuntada iyo weliba biyaha islamarkaana ay rajayahayn in soomaaliya walbadan iyo kubedeli doonaan horumarinta mashaariicdan agaasimaha guud ee hay-adda istaraatiijigada ee qaranka ayaa tilmaamay in hay-adaha iyo markaasi la wareegan iyo muhiimad gaaraya an leeyihin dalka walbadan iyo markaasi ay ku bedeli doonaan hogihii lagu gudbi jiray soomaaliya madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdilaahi farmaajo ayaa bogaadiyey dadaalkii hay-adda istaraatiijigada qaranka soomaaliyeed iyo kala wareegtay mas-uuliyadda hay-adaha f s n a u iyo s w a l i m oo muddo dheer kureed maamulsha reedan lahagsadeen gacanta dowladda federaalka soomaaliya dowladda soomaaliya ayaa horey weliba la wareegtay hay-adiyo weliba barnaamij kale oo hay-ado kale iyo dowlado gacan ku kahay soddonkii sano ee lahadhaaf yahaanase weliba haatan si toose maamula hayta dowladda federaalka soomaaliya dhinaga kale wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalka soomaaliya warbixintii weliba hakusaartay kiiska cudurka covid tumiyo sagaal ee la diiwaangeliyey afartii iyo labaatan iyo afartii saac ee laha dhaafay warbixinta wasaaradda weliba la kashaacayay in hanuunka lakubaari laba kun lix boqol lixdiyo lix qof welibana laku helay sid laba boqol soddon iyo kow kumid ah dadka laku helay hanuunka iyo weliba markaasi iyo shalrugana banaadir puntland somalilan banaadir oo weliba labaatan iyo saddex qof ee puntland labaatan iyo kow qof ee somalilan oo weli bayaan ee boqol toddobaatan afar qof jubbaland shan qof hirshabelle hal qof iyo galmudug oo weliba laku diiwaan geliyay toddoba kiis boqol iyo shan kumid eh dadka hanuunka laku helay weliba waa migel miila boqol labaatan iyo lix iyo balanayin sidoo kale konton iyo sagaal qof ayaa labaatan iyo afartii saacanka dambeeya kufaysida cudurka coroonaha mili tumilaxma qof tumilax qofniyo markaasi indhamadan cudurka talada guud ee weliba laku helay wadanka soomaaliya weliba dertay tumi sagaal kun laba boqol soddon iyo shan qof bogsijada guud weliba waa sagaal kun laba boqol iyo konton qof dhimashada guudna weliba waa kun toddoba boqol waa kun toddobaatan iyo sagaal qof weli weliba hisan dhuwansahaytanah dhegeystayaal warka hiraabnimo ee idaacadda raadiyo baydhabo meel warka ku dhuwansahaytaanna meeluu akhbaaraadka banaanka haddiinu fiirina weliba jare oraah caan eh oo markaasi referyahanka markaas laka magacaabo mike tyson taasi weliba hasi kufilba qorshiya ley ka hor inti markaasi firka lanka dhown afshay isla oraahdaas yan mararka qaar lan adeegsada arrimaha siyaasadda jo biden weliba uusa mudahilajay madaxweynenimada bilaabay isoo weliba haysada qorshayaal badan sida xanaanka kukabashada covid tumi iyo sagaal dhimashada kaabayaasha dhaqaalaha maalgashiga iyo weliba baaritaan baarinta dowladda balse muddo hal bil iyo weliba bare weliba lahdhaafi weliba uusa ka dhammaysday isoo weliba fir afka weliba lakutumi heerka iyo markaasi tegnayti taageerayaalka shacabka ee weliba master joe biden yaa hoos indhiya markii uusa horseeday gureed markiiyo markaasi ay isbiirsadeen arrimiyo kumadayin buog ku dhaladay go-aanka ciidanka mareykanka lahankusaarey afghanistan hubentland hafood saartay koobaha dhaqaalaha iyo weliba walaaca ciidan khilaafka nooca cudurka covid tomiya sagaal ee weliba lanka soul delta dadka taageerada hoos indhaki yaa weliba anbadyihiin ahaan weliba habsiga gaar ee taageerayaa taageersanaay ee weliba madax banaan jamhuuriga iyo weliba dimuqraadiga lamaada xisbi oo weliba markaasi mareykanka ku dhisan meelaha qaar kumada qorshaha madaxweynaha sida kharashka markaasi lanqoondaya kabashada cudurka safmarka ee covid tomiya sagaal dhagangaleen weliba jareexaano kale weliba shako badan hareeye iyadoo weliba gudaha xisbiyada dimuqraadiga markaasi yaa socdan isqabqabsi ka eedansada markaasi lan wajahahay caqabadaha dhinaga kale weliba cadaadis hoogle markaasi haysadee siyaasiyiinta waa siyaasiyiinta xisbiga ka horjeeda ee weliba jamhuuriga haddaba weliba la filahay in master biden usu markaasi ku muuqda shir madaxeedka golaha qaramada midoobay caalamkiiyo weliba madaxweynaha mareykankaba weliba dhowraana sidus maaraya kora caqabadaha ugu weyn ee weliba horyaala waleysyada haysada madaxweynaha mareykanka weliba ayaa abuur korana fursado reed markaasi lahanka nool ee siyaasada mareykanka balse sidoo kale weliba yeesheeno korana khataro weyn oo weliba ka eedan in la hakobo waayo ee reedan dhacasay xilihii hore weliba sanadkan gadaalis gudaashay hogaamiyayaasha dimuqraadiga waliba iyo dhifiy weliba markaasi dajiina qorshe lama tilaabay weliba markaas ee lankaga talagalay in la hirgeliya waa kala barka hore ee waqtiga madaxweynaha mareykanka joe biden markii hore weliba usahay in la diyaariyay dhaqaalaha kabahowr reedandhiska kaabayaasha dhaqaalaha ee mareykanka aqalka odayaasha ee waa odayaasha ee weliba senateedka ah yaan markaas arrintaas ansaxiyay bili agosta ee sanadihii hore welibana uusakayaale aqalkaasi mareykanka guud ahaan dhegeystayaal welibaanta gebagabaayana warkii raabnameysan kula darartan idaacadda raadiyaha baydhabo cabdulaahi salaad aadan xadig iyo warkaasi saari waan isiila dararsi ay dhegeystayaal intii warkan kulamada saaxiibayaal unridan kulmaan weliba siin ku tabaanay sidaas iyo maana allah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu